bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo sagaaliyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii toddobaad ee ghaswatu badrin ghaswat alaxsaab safxada laba boqol iyo toddobiyo afartan afar iyo toddobaatan amaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay yacni waxaan ku dhex jiray markii muslimiin rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiinta uu soo gaadhay warkii xaqiiqadiisa oo ahaa nimankii yuhuuddii reer bani bani qurayda inay heshiiskii ka baxeen dagaalkana ay dhinaca laso dhinac dhinac ka soo galeen iyaga oo la safanaya huwanta iyo isbahaysiga meesha ay ku aadan yihiinna ay tahay meel khatar ahoo dumarkii iyo marastii iyo hantidii iyo guryihii oo dhabarkooda ah oo inayn wax difaacaana aysan jirin iyaguna intay tagaan aynan u hiilin karin oo aynan iskala qaybin karin halkaasaa waxaa dhacday marka imtixaan weyn ayaa dhacay marka muslimiintii waan aragnay muminiintii dhabta ahaa wamaa zaadahum ilaa iimaanan yaa lidhi iimaanan wa towfiiqan waxaan ahayn oy u kordhisay ma jirto muminiintii amaa munaafiqiintii munaafiqiintii marka aan gurigeenni ku noqono waana la soo kadiyey haadaan baa nolaga talaabsaday cawsgeeriyaad baa naloo dhigay wax saas cabaadkoodii rasuulka marka haddaan fiirino amaa rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama fa taqanaca bithawbihi maradiisa ayuu isku duuduubay xiina markii ataahu uu yimid kadru quraysh kadru qurayda qurayda khiyaanadeedii iyo balantii inay ka baxday iyo inay huwanta la soo safatay warkii ku saabsanaa markuu soo gaadhay maradiisa gu-isa ayuu isku duuduubay fadajaca wuu iska jiifsaday wa makatha wuu jiifay oo uu ku nagaaday jiifkii tawiilan wax badan xata ishtadda ilaa uu ka adkaado cala annaasi dadkii albalaau balaayadii iyo cabsidii iyo khatartii iyo naxdintii iyo waxaas iyo cabsidii uma markaa kadib nahada rasuulku wuxuu ka soo kacay jiifkii mubashiran isagoo u bishaaraynaya muslimiinta yaquulu odhanaya allaahu akbar allaahu akbar allaa weyn abshiruu ku bishaaraysta yaa macshara almuslimiina muslimiinta eay bifatxin guul bifatxi illaahi alla guushiisa iyo wa nasrihi hiilintiisa uu idiin hiiliyo hiilinta uu idiin hiiliyo ku bishaaraysta uma akhada rasuulku wuxuu bilaabay yukhaditu inuu qorsheeyo limujaabahati darfi raahin xaaladan cusub ee taagan ee soo darisay ee taagan sidii uu uga hortegi lahaa oo u furdaamin lahaa tii ayuu qorsheeyey rasuulku wa ka jus-in qeyb oo min haadihi alkhitati qorshahan ka mid a kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yabcahu kii dira alxarasa waardiye ila almadiinati magaalada madiine ayuu xaras u diri jiray lianlaa yu'taa si aan looga imanin addaraari ubadkii iyo wanisaa haweenkii calaa qiratin si baraad la-aan iyagoo iska baraad lan waxba ogeyn si aan looga imanin ruux isagoo baraad la-na waa la dilaa qofka waxaa la rabaa inuu diyaargaroobaa la rabaa cadowga iyo nabarka ku dhacaya xataa nabar hadduu kugu dhacayo oo jidhka isgeliso iyo adoo iska sii jeedo oo baraadle hadduu kugu dhaco wuxuu dhibaato badan yahay markii adiga oo aan jidhka isgelin oon isdifaacin xataa difaac kale aan ahayn aad jidhka saa isu wada geliso waxa weeye jidhku wuu iska celinayaa nabarku kuma dheeraanayo laakiin adoo iska baraadle oo iska taagan haddii gadaal lagaa wareemo nabarku wuxuu tegayaa meel kasta walaakiin hase ahaatee kaana waxaa ahaa laabudda tii ay lagama maarmaan tahay min iqdaamin xaasimin go-aan go-aan kama dambaysa in la gaadho min iqdaamin xaasimin go-aan geesinimo in la gaadho oo kama dambaysa kaasoo yufdi horseeda ilaa takhaaduli alaxsaabi huwantii iyo isbahaysigii inay niyad jabaan ay kala cararaan wa taxqiiqan si loo xaqiijiyo ama loo meermariyo ama loo fuliyo lihada alhadafi ujeedadaas araada wuxuu damcay rasuulku sala allahu calayhi wasalam an yusaalixa inuu la heshiiyo cuyaynatu xis ibnu xisnin walxaarith ibnu cawf labadaa nin oo iyagu hunguridoon uhun dee ninkii ku shaqaysta oon iyagu wax mabda ay rumaysan yihiin ma jiro xoyay ibnu ukhtub unbaa meesha keenay oo wax soo siiyey oo iyaga soo qanciyey iyagana kuwa tolkoodii way iska raacayaan lacagta iyo xoolahana waxaa qaatay kuwan madaxda ah ayaa qaatay mar walbana sidaas way dhacdaa dagaal inay dadku ku baaba-aan aynan aqoonin maxay u geli maxaa jira mid hogaamiye kooxeed ah unbay iskala socdaan marka cuyeyna ibnu xusnin iyo alxaarith ibnu cawf baa waxay ahayd laba hogaamiye kooxeed laba dagaal ooge laba marka kuwaas in wax la siiyo kuwaasay ahaayeen ra-iisay khadfaana nimankii reer khadfaan ee lixda kun ahaa madaxdoodii nimanka yuhuuddu soo gunnaysay soo laaluushtay soo kicisay heshiisna ay kula galaan calaa thuluthi thimaari almadiina magaalada madiina midhaha ka soo go-a oo timirta iyo cinabka ah saddex meelood haddii loo qaybiyo meel in sanadkii la siiyo xataa yansarifaa ilaa iyaguna ay ay la laabtaan biqowmihimaa tolkooda ay meesha la laabtaan oo lix kunoo nin ay meesha ka baxdo arrintaas ayaa rasuulka kusoo dhacday khidadaa inuu sameeyo oo wayakhlu lmuslimuuna muslimiintu ay u gacan bannaanaadaan markaa taasi hadday dhacdo liilxaaqi alhaziimati jab inay ku dhuftaan ay ku ridaan liilxaaqi alhaziimati jab inay gaadhsiiyaan assaaxiqati oon laga soo waaqsanayn alcaajilati oo deg deg ah biqurayshin quraysh allatii qurayshow ikhtabaruu ay soo tijaabiyeen muslimiintu madaa quwatiha intay cududeedu la eg tahay wa ba-suha dagaalyahannimadoodu intay la eg tahay dagaalyahanimada waa ba-sigu miraaran marar badan wajarad waxaa socotay almuraawadatu ka hadal ka wada hadal muraawada laga wada hadlay hadal isu dhiidhiibay hadal la wadaagay wada xaajood waaye moogtahay marka arrintaa laga wada hadlayo wada hadal baa la yidhaahba wajarad waxaa waxaa socotay oo dhacday almuraawadatu wada hadal oo arrintaa laga wada hadlayo oo rasuulka iyo asxaabta ay ka wada hadlayaan calaa daalika fastashaara wuxuu kala tashaday rasuulku assacdayni labadii sacad sacad ibnu cubaada iyo sacad ibnu macaad ayuu kala tashaday fii daalika arrintaa fa qaala waxay yidhaahdeen yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow in kaana allaahu haddii uu alla yahay amaraka kii ku amray bi haadaa arrintan oo inaan nimanka iska sasabno oon xoolaha iyaga siino haddii amar ilaahay uu ku siiyey uu yahay fa samcan waan maqalay wa taacatan waanan u hogaansanay maxaa jira amarka ilaahay lagama hadli karo iyo kaaga midna wa in kaana hadduu yahay shay un wax uun shaygaasoo tasnacuhu lanaa annaga aada noo samaynayso waxaad annaga hadda leedahay nimankan ka culaysi balaayo iyo dagaal buu imaatankaagai u keenay magaaladoodii baa lagu soo duulayaye bal cadowga uun ha laga khafiifiya waxaan annaga noo samaynaya hadday tahay falaa xaajata wax baahi ah oo lanaa annagu aanu u qabno fiihi arrintaa iyadii ma jirto laqad kunnaa waxaanu ahaan jirnay naxnu annaga iyo wahaa-ulaa'i alqowmi kuwan timirteeda hala siiya aad leedahay hadda cala shirki billaahi alle oo loo shariig yeelo wa cibaadati al awthaani qoryaha iyo dhagxaanta iyo wax la mida in la caabudo ayaanu labadayduba ku sugnayn markii aan sidaa aan hayn waham iyagu laa yatmacuuna weligood ma damci jirin oo hunguri kama geli jirin an ya-kuluu inay cunaan minha magaalada madiina magaalada madiina inay ka cunaan thamaratan hal xabo oo midhaha ah hal xabo oo timira inay ka cunaan ama canab ah hal midho inay ka cunaan ilaa qiran inay tahay wax lagu soorayo oo iyagoo marti ah maaragtay lagu marti qaadayo aw beycan ama inay gataan maahane weligood waxay xoog ku qaateen ma jiro marka mafaxiina markii akramana allaahu alla una karaameeyey uuna maamuusay uuna sharfay bilislaami islaamka uu nagu sharfay wahadaana uu alla nagu hanuuniyey lahu islaamka wa acazanaa uuna ciseeyey uu sharaf noo yeelay uu sare noo qaaday bika adiga imaatinkaaga yaa nuctiihim siinaynaa amwaalanaa xoolahayaga wallaahi baan ku dhaaranay laa nuctiihim inaanaan siinaynin ila sayfa seef waxaan ahayn fa sawaba ra'yahumaa fa sawaba rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi waa toosan tahay oo way quman tahay oo waa gar ra'yahumaa ra'yigooda ayuu garsiiyey wa qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale mee huwa arrintan aan soo jeediyey shay-un wax weeye oo asnacuhu aan samaynaya lakum idinka lamaa markii ra'aytu aan arkay qad ramadkum inay idinsoo toogatay carabi lamaa ra'aytu markii aan arkay alcaraba carab aan arkay dheh oo qad ramadkum idinsoo toogatay can qowsin waaxida hal hal qaanso idinka soo wada toogatay waxaa la yidhaahdaa markii kulli lagula wada coloobo dhinac walba lagaa soo weeraro dhacdadan iyada ah oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam muslimiinta oo xaalatu dacfi ku jira gaaladuna ay xoog badan yihiin uu yidhi aan wax ka siino waxaa yidhaahdaa hadda aad baa looga hadlaayo waa laga faa-iidaystaa waxaa la yidhi hadda haddii gaalada la iska laaluusho oo ilaan iskama celin karne aan waxyaabo badan u ogolaano si aynan dhibaato weyn inoo geysanin way bannaan tahay masaladan ayaana loo qaataa tan iyada ah masaladan baa asaas u ah waxaad ogaataan dowlad dad muslimiina cid kastaba ahaadeen dad muslimiin hadday hogaaminayaan maamul mid kastaba ahaada maamulka ugu yar reer tuulo magaalo dal hadday hogaaminayaan oo markaad wax hogaaminayso markasta dhibaato ayaa kaa hor imanaysa haddii intay soo urursadaan kutubaha siirada kan keliyata maaha kani waa kitaab yar laakiin kutubo waaweyn baa jira siirada boqolaal oo ka sheekeynaya si tafaftiran mushkilad kasta siduu rasuulku ku xalliyey waxay helayaan mushkilo kasta oo timaada xal ayay u helayaan mushkilo kasta oo timaada uma markaa kadib oy taasi dhacday oo tii laga laabtay haddana rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrin kale ayuu sameeyey uma markaa kadib ina allaha alleh casa saree wajalla weynaaye walahu isaga oo keli ayaa alxamdu mahad iyo ammaan iska leh sanaca alle wuxuu sameeyey amran arrin oo min cindihi agtiisa ahaatay arrintaasoo khadala bihi uu ku niyad jabiyey alcaduwa cadowgii uu ku niyad jabiyey oo wahazama uu ku jabiyey jab uu ku dhacay jab iyo khasaara uu ka raacay jumuucahum maaragtay ciidamadoodii isu soo urursaday oo wafalla uu raawiseeyey xaddahum afkoodii afkoodii ayuu raawiseeyey ama saawireeyey labadaba waa la yidhaahdaa raawis bir aan waxba goynayn oo afbeeshay afbeeshayna waa la dhahaa birtani waa afbeeshay way raawisowday way saawirowday inta midkaa rabtaba dheh waa tashbiihuntan iyo isticaaro nimankii ilka malena waa la yidhaahdaa nimankii ilka iyo cidiya ma leh yacni waxba ma goosan karaan oo wafalla uu ilaahay ku saawireeyey ama ku aftiray xaddahum afkoodii birtoodii afka ay wax ku goosanayeen ayna waxba goyneyn fa kaana waxaa ahaaday mimaa wixii haya-a alla uu soo diyaariyey oo min daalika arrintaa ka mid a anna rajulan nin oo min khadfaana reer khadfaan ka mid a ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo nucaym ibni mascuud ibni caamir al ashjaci caamirta waa la iska tuuraa waxaa la yidhahdaa uun nucaym ibni mascuud al ashjaci marka ninkaa magaciisa in la xusuusta weeye nin cabqari ah oo nimankii iska wada hor keenay oo jabiyey weeye jaa wuu yimid ninkaasi nucaym ibni cabdilaahi nucaym ibni mascuud alashjaci la yidhaahdo rasuul allahi rasuulka ilaahay buu u yimid sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow innii anigu qad aslamtu waan soo islaamay wa ina qowmii tolkay ama qoladaydu lam yaclamuu ma oga biislaami islaamkayga ma ogi ma oga famurnii ee amar maa shita waxaad doonto faqaala wuxuu yihi rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam inamaa wax kale maahane anta adigu rajulu nin baa tahay waaxidin oo keli a marka dagaal haddaad nala soo gasho wax weyn nagu biirin maysid laakiin maanta ha loo aayo caqligaaga iyo farsamadaada ee fakhadil niyad jabi cannaa annaga xaggayaga mastatacta intii aad awoodda nimankan ka shaqee inaad niyad jabiso maxaa jira fa ina alxarba khudca dagaalku waa tab eh tab weeye dagaal ee xoog kaliya tamaaha iyo rasaas ninkii tab badan iyo tactic baa hadda la yidhaha tabtii tactics baa la yidhaahdaa hadda yaa atactic bay carabtuna u qaadatay una hadee tactic soomaaliduna tactic unbay tidhaahdaa taa unbaa la wada qaatay xarbi dagaal haddaad aragto waa tab marka tactic iyo waxna aad maqlaysaay waa tab weeye waa xiilado ninkaa xoog badan aad ku legdayso fa dahaba wuxuu tegay min fawrihi isla kolkiisiiba uu rasuulka ka dhaqaaqay wuxuu aaday meeshuu ka bilaabiday ilaa bani qurayda reer bani qurayda ayuu aaday wa kaana wuxuu ahaa nin magac luha raga wuxuu ahaa cashiiran mid saaxiib la ah oo sheeko wadaag ay yihiin oo maaragtay ay wax isku darsadaan cashiirka saasaa la yidhaha sadiiq saaxiib buu ahaa ama mucaasharo ayaa ka dhexaysa oo alcayshu walmilxi shaahay wada cabi jireen khamraday wada cabi jireen markii dee islaamka ka hor wa kaana wuxuu ahaa cashiiran saaxiib buu lahum la aha fi ljaahiliyati islaamka ka hor fa dakhala calayhim nimankiibuu usoo galay wa qaala wuxuu ku yidhi qad caraftum waxaad og tihiin wuddii kalgacaladayda iyaakum idinka aan idin hayo aan idin jeclahay waad og tihiin wa khaasatan waxaa si gaar ahaanna waxaad u ogtihiin maa wixii beynii aniga iyo wa beynakum idinka idiin dhexeeya qaalu waxay dhaheen sadaqta runbaad sheegtay qaala wuxuu yidhi marka dhegaysta fa inna qurayshan nimanka quraysh la yidhaaho laysuu midlakum idinka oo kale ma ah albaladu baledkani ama magaaladani baladukum magaaladiinnii weeye waa beledkiinnii fiihi waxaa ku sugan magaaladiin magaaladan amwaalukum hantidiinna wa abnaa'ukum ubadkiinna wa nisaa'ukum dumarkiinna ayaa ku sugan laa taqdiruuna mana awoodaan an tataxawaluu inaad u guurtaan minhu magaaladan ilaa hayrihi magaalo kale inaad u guurtaanna awood uma lihidin tow taasi run maaha haa waxaa kaloo runa waa ina qurayshan quraysh iyo wakadfaana labadaa qolaba qad jaa-uu way yimideen lixarbi muxamedin wa asxaabihi moxamed iyo asxaabtiisa inay la dagaalamaan ayay u yimideen kow saw taasina dhab maaha waqad daahartumuuhum waad ku taageerteen oo waad ku raacdeen calayhi ay calaa xarbihi inaad isaga la dagaalantaan ayaad nimankaas doolka ahee yimid yaad ku raacdeen sow maaha walxaal baladuhum nimankaas meesha ay degeen yihiin beledkoodu iyo wa amwaaluhum hantidooda wa nisaa'uhum dumarkoodu bikayrihi meel magaaladan aan hayn ay ku sugan yihiin marka fa in asaabuu hadday helaan fursatan haad hadday ka helaan maxamed iyo asxaabtiisa intahasuuha fursaddaa way ka faa'iidaysanayaan wa ilaa haddii ay waayaan fursaddaa maxay samaynayaan laxiquu bibiladihim bibilaadihim dhulkoodii ayay ku noqonayaan wa tarakuukum waxay idinka tegayaan adig idinka wa muxamedan idinka maxamed bay idinka saakiin tegayaan markaas fantaqama minkum markaasuu idinka aarsanaya hadal macquula sowmaha oo la dhisay oon waxbaba aysan ku jirin oo run ah ilaa intaas waa run waa taxliil un run ah faallo run uu ka dhaadhiciyey weeye oo caqli keenay famal camalu waxay dhaheen qaaluu waxay dhaheen war run baad sheegaysaaye mal camalu yaa nucaym nucaymo maxaan samaynaa qaala wuxuu yidhi laa tuqaatiluu dagaalka hagelina macahum nimankaa idinkoo la jira dagaalka hagelino hala safanina xataa intay yuctuukum ay idinka siiyaan rahaa-ina rag madax furasho ah oo idinla jooga oo madax ah oo badan ay idinla jooga oo haddii dee la jabo idinla dhinta qaaluu waxay dhaheen laqad asharta bira'yi aleelehe ra'yi wanaagsan ayaad noo tilmaantay yuhuuddii wuu cabbeeyey nucaym ibnu ibnu ibnu mascuud alashjaci uma markaad kadib nadaa wuu tegay calaa wajhihi isla kolkiisiiba yacni yaa laga wadaa maba sii fadhfadhiisan mada u aaday nucaym calaa wajhi isla kolkiisii ilaa quraysh buu u tegay wa qaala wuxuu ku yidhi lahum iyaga taclamuuna waxaad ogtihiin wuddii saaxiibnimadayda wa nusxii lakum iyo inaan wanaag idinla rabo idinla jeclahay qaaluu waxay dhaheen nacam haa su-aashaasi weydiiyey qaala wuxuu yidhi ina yahuuda nimanka yuhuudda aad isku halaynayseen qad nadimuu waxay ka shallaayeen oy ka qoomoodeen calaa maa wixii ayay ka qoomoodeen kaana ahaaday minhum xaggooda ka dhacay wixii ka dhacay oo xaggooda ka ahaaday way ka shallaayeen nimankii waxaasoo ah min naqdi cahdi muxamed wa asxaabihi heshiiskii muxamed iyo asxaabtiisa ay la galeen heshiiskaa inay ka baxeen oo ay buriyeen arrintii ahaa way ka shallaayeen wayna ka noqdeen wa innahum iyagu qad raasaluuhu muxamed fariin bay u direen fariin ayay u direen muraasalo ayaa la yidhaah wa innahum nimankii yuhuudda ahaa qad raasaluuhu fariin bay u fareen marka tani ma jirta eh waxa weeyaan dee waa xiiladii waa tabtii walxarbu khudcatuna rasuulkaa yidhi oo taasoo kale way bannaan tahay been ma aha waxayna ugu direen nabiga risaalada annahum iyagu ya'khuduuna inay idinka qaadanayaan minkum idinkiina rahaa-ina rag ay madax furasho iyo cudhaadh ay u haystaan kuwaasoo yadfacuunaha ay siinayaan ilaahi muxamed ay siinayaan haddii aad ka tagtaan haddii dagaalka aad la geli weydaan kuwanunbay farta ka saari uma markaa kadib yuwaaluunahu maxamed ayaa waxay ku taageerayaan yuwaaluunahu walahii weeye yuwaaluunahum waxay ku taageerayaan amay ku gargaarayaan amay ku gacan siinayaan calaykum ee calaa xarbikum dagaalkiina ee fa in sa'aluukum hadday nimankii idin weydiistaan rahaa-ina madax furasho hadday idin weydiistaan iyo rag ee idinka idinka mid ahoo iyaga la jooga oo ay ku gorgortamaan hadday idin weydiistaan falaa tuctuuhum ha siinina waa arrintaasi arrintee macquula weeye haddana uma dahaba wuxuu tegay ilaa khadfaana uu tegay fa qaala wuxuu ku yidhi lahum reer khadfaan midla daalika sidaasoo kale unbuu iyagiina ku yidhi saddexdii qoloba qorshahaas ayuu u dejiyey falamaa markii kaanad ahaatay leylatu sabti habeen sabti oo min shuwaal sanata khamsin min alhijra sanadkii shanaad ee hijrada bacahuu quraysi waxay u dirtay ilaa yahuud yahuud waxay u dirtay fariin ayay u direen fariin rag bay u direen ay leeyihiin annaa annagu lasnaa ma joogno oo ma nihin biardi muqaamin meel lasii joogjoogi karo annaga ma joogno waqad halaka waxaa naga wada baktiyey oo naga dhintay alkuraacu qoobleydii qoobley waa fardaha qoob bay leeyihiin qoobka fardaha layidhaah fardihii way naga dhinteen alkuraacu walkhufu cagleydiina way naga dhimatay geela cagtiisaa la yidhaha cagd cagtaa ragaagday meeshuu geelu isku taagana cag baa la yidhaha dhulka kula joogsadana cag baa la yidhaah iyaga iyo dadkaba dadkana cag baa la yidhaha geelana cag baa la yidhaha meeshaasaynu iskaga mid nahay adhiga iyo lo-da iyo waxaasna waxaa la yidhaha qoob iyo raaf iyo waxsaasaa la yidhaha marka fardihii iyo geeliiba way halaagsameen rukuubkii ee fanhaduu binaa ina hinqiyo ina keena xataa nunaajiza ilaa aan ku kala baxno muxamedan muxamed dagaal weerar ha la soo qaado fa arsala waxay u soo direen ilayhim quraysh alyahuudi yahuudi ana alyowma maanta aad leedihiin dagaal ha la galo yowmu sabti waa maalin sabti ah waqad calimtum waxaad ogtihiin maa asaaba wax ku dhacay man qablanaa dadkii annaga naga horreeyey oo xiina axdathuu fiihi markii sabtida ay wax sameeyeen sabtida ay ugaadhsadeen in doofaare iyo daayeero laga dhigay wa maca haada iyaday taasi jirto annaan sabti dagaalamayno haddana waxaa jirta arrin kaloo noo dheer wa maca haada iyaday taasi jirto ay sabti tahay fa innaa annagu laa nuqaatilu macakum annakoo idinka idinla jirna dagaal geli mayno saas weeye laa nuqaatilu macakum idinka idinla diriri mayno maaha laa nuqaatilu dagaal geli mayno oo nabiga iyo asxaabtiisa dagaal la geli mayno macakum annagoo idinka idinla jirno oo idinla safan xataa tabcathuu ilayna ilaa aada nooga soo dirtaan rahaa-ina rag maaragtay aan ku gorgortanno oo madax furasho aanu haysanno oo nala joogo oo rahan noo ah ama cudhaadh noo ah falamaa jaa-athum markii ay u tumid u timid falamaa markii jaa-at ay u timid quraysh jaa-athum quraysh ay u timid rusuluhum nimankii ay dirsadeen ee ergada ahaa bidaalika arrintaa markay u keeneen qaalat quraysh waxay tidhi waqadfaan labadaba sadaqakum run buu idiin sheegay wallaahi nucaym run buu idiin sheegay fa bacathuu ilaa yahuud yahuudda waxay u direen innaa anagu wallaahi baan ku dhaaranay laa nursilu ilaykum axadan hal qofna inaana idiin soo dirayn ee fakhrujuu soo baxa macanaa annagoo idinkoo annaga nala safan soo baxa xataa nunaajiza muxamadan muxamed si aynu u kala baxno munaajisada waxaa la yidhaahdaa in la kala baxo oo goobta qolana ay ku soo hadho qolana goobta laga saaro yaa munaajisada la yidhaha fa qaalat qoraysh waxay tidhi iyana sadaqakum wallaahi runbuu idiin sheegay wallaahi nucaym fatakhaadala waxaa niya jabay oo kala biiqbiiqay waxaa niyo jabay oo kala biiqbiiqay alfariiqaani labadii kooxood wa dabbat waxaa ku gurguuratay ama fanatay gurguurashada waa la ydhaha midda cayayaanka socodkooda waa socod khafiif ah oo aan maaragtay la dareemaynin ama haddaad dareentana khafiif ah waxaad arkaysaa isagoo ay wax ku fuushan yihiin oo aadan ogeyna dabiibka kaasaa la yidhaah wa dabbat waxaa ku gurguuratay alfurqatu kala jab iyo kaliyo iskhilaaf yaa beyna sufuufihim safyaalkooda dhexdoodii yaa kala tag baa ku dhacay wakhaarat waxaa dhulka ku dhacday casaa'imihim niyadoodii wa kaana almuslimuuna muslimiintuna waxay ahayn yadcuuna kuwa barya allaha tacaala oo yidhaahda allaahuma allahayow ilaan waxaa la yidhi ducadan maxay ku timid guryihiinnii iyo meeshii caruurtiinnii iyo wixii oo dhan baa gaaladii xaggooday jiraan markaasifin allaahuma allahayow ustur adigu noo astur oo noo qari cawraatina annaga cawradayadii caruurtayadii wa aamin allahayow nabadgeli oo amni ku abuur rawcaatina cabsidayadana wa dacaa rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu habaaray cala alaxsaabi nimankii isbahaysiga ahaa ayuu habaaray fa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahayow allihii munzala alkitaabi kitaabka qur-aankaa soo dejiyow sariicu lxisaabi xisaabintiisu ay dhaqsaha badnaydoy ihzum jabi adugu alaxsaaba huwantan ilaahayow jabi allaahuma allahayow ihzumhum jabi wasalzilhum gilgil oo ruux oo ha cabsadeen waqad samaca allaahu alla wuu maqlay ama wuu wuu aqbalay ducaaa rasuulihi rasuulkiisa ducadiisii wuu aqbalay iyo walmuslimiina muslimiinta ducadoodii fa bacda an dabbat ilfurqatu markii ay ku gurguuratay alfurqatu kala taggii iyo kala jabkii fii sufuufi lmushrikiina mushrikiinta safafyaalkoodii oo wa saraca uu faafay weeye tanna saraca sarayaanka waxaa la yidhaha waxay markay faafaan biyaha oo kale markay faafaan iyo wax walba saraca uu faafay beynahum attakhaadulu ishoojin oo ninma uusan ninka kale la jirin inuu kulama jira maanta yuarsal allaahu ilaahay wuxuu haddana ku diray calayhim jundan ciidan oo min alriixi dabayl ah fa jacalat waxay bilowday dabayshiina dabayl unbaa ku kacday tuqawadu inay dumiso oy xididada u saarto khiyaamahum ee teendhooyinkeedii teendhooyinkoodii oo dhan ayaa dhulka ku wada dhacay walaa tadacu dabayshu uma dhaafayso lahum iyaga qidran dheri ay dab saaraan ilaa kafa'atha way gembidaa walaa tunuban dhakaw ama xadhig lagu xidho ee teendhooyinka ilaa qalacatu way fujisaa walaa yaquru uma sugnaado lahum iyaga qaraarun sugnaansho wa arsala ilaahay haddana wuxuu ku diray jundan ciidan uu hogaaminayo maralku jibriil waan arki doonaaye oo minal malaa'ikati malaa'igta ka mid a oo yusalziluunahum gilgila wa yulquuna ku rida fii quluubihim quluubtooda alrucba argagax iyo alkhawfa khawf dhinaca kale wa arsala wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii tilka leylati habeenka ayadaa albaaridati ee qabowdeyd alqaarisati ee qabowgeedu uu ku qaniinayo xudayfata bna alyamaan ayuu diray ya-tiihi si uu ula yimaado bikhabarihim nimankaa warkooda markii hore rasuulku tan qisadani uu soo gaabiyey sheekhu jazahu llah khayran laakiin marka la faafiyo waxa weeye rasuulku wuxuu yidhi gaajo iyo qabow isagoo jiro ay habeen tahay war kuma yaa nimankii tegaya oo war iga keenaya oo noqda rafiiqi filjanna waxa weeyaan wax laysu ballanqaada wixii ugu weynaa ruux kaca ayaa la waayay oo arrintaa doonta markay saa noqotay oo cid jawaabta ogaada rasuulku marka wuxuu u yeedhay xudayfa yaa xudayfa kaalay haddii lagu magacaabo dee rasuulka amarkiisa miyaa la diidi karaa sidaasuu ku aaday wa arsala wuxuu diray rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam fii tilka leylati habeenka ayadaa wuxuu diray albaaridati ee qabow alqaarisati ee qawgeeda uu wax qaniino xudayfa beredka berdil qaaris waxaa la yidhaahdaa qabowga meelaha lama degaanka ah uu uu ku jeexjeexi safan baad wada noqonaysa adiga xudayfata ibnu lyamaan yaatiihi si uu la yimaado bikhabarihim warkoodii fawajadahum wuu aaday fawajadahum wuxuu helay nimankii oo calaa hadihi lxaalati xaaladan ku sugan waqad tahaya-uu isagoo iyagoo isu diyaariyay lilraxiili inay iska guuraan farajaca wuxuu usoo laabtay oo aad baa loo soo koobay qisadu intaa way ka dheer tahay axaadiista ay ku qoran tahay farajaca wuu soo laabtay ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahi buu usoo laabtay sala allahu calayhi wasalam fa akhbarahu wuxuu u sheegay rasuulka biraxiili lqowmi nimankii inay guureen fa asbaxa wuu waabariisay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama waqad radda allaahu isaguo alla ku celiyey caduwaha codaygiisii bikaydihim cadhadoodii iyo ciilkoodii ay la noqdeen lam yanaaluu maysan helin khayran wax wanaaga wa kafaahu llaahu alla ayaa kaga filaaday muslimiinta iyo rasuulka rasuulka iyo muslimiinta qitaalahum dagaalkoodii fasadaqa ilaahay wuxuu u rumeeyey wacdahu yaboohiisii wa acaza wuxuu xoojiyey jundahu ciidankiisii wa nasara alla wuxuu u hiiliyey uu u gargaaray cabdahu addoonkiisii wa hazama alla wuxuu jabiyey alaxsaaba huwantii iyo isbahaysyadii waxdahu keligii farajaca rasuulku wuxuu kusoo laabtay ila almadiinati magaalada madiine ayuu kusoo laabtay wa kaanad waxay ahayd qaswatu lkhandaqi sanata khamsin min alhijra sanadkii shanaad ee hijrada ayay ahayd fii shawaala weliba bisha shawaal bay ahayd calaa asaxi lqowleyni laba qowl oo arrintaa kusoo aroortay kooda saxiixa badan wa aqaama almushrikuuna nimankii mushrikiinta ahaana waxay waxay ku nagaadeen muxaasiriina iyaga oo go-doominaya rasuulallahi rasuulka ilaahay walmuslimiina muslimiinta shahran bil dhan ow naxwa shahrin bil wax ku dhodhow ku dhodhow haddii layidhaha wax bil waxoogaa ka yar weeye wayabduu waxaa muuqata bacda aljamci marka laysu keeno bayna almasaadiri ilaha macluumaadka iyo laga helo xogta masaadirtu waa ilaha xogta wayabduu waxaa muuqata bacda aljamci markii laysu keeno bayna almasaadiri ilaha xogta ana bidaayata fardi alxisaari bilowga markii go-doominta lagu soo rogay muslimiinta kaanad inay ahayd fii shawaala bisha shawaal inay ahayd wa nihaayatuhu goorta uu xisaarkii dhammaadana fii dilciqda inay ahayd wa cinda ibni sacdin caalimka ibnu sacdi la yidhaahdo oo isaguna taariikhda qoray iyo siirada nabiga waxaa agtiisa ana insiraafa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay noqoshadiisii iyo gadoonkiisii min alkhandaqi uu ka noqday kaana inuu ahaa yowma alarbicaai maalin arbaca ahoo lisabcin toddoba oo baqiina ka hadhay midilqicda bisha dilqicda marka haddii bisha dilqicda ay toddoba ka hadhay bishii maxaanku idhaahdaa ka horeysay oo shuwaal ahayd oy toddoba ka hadhay ayuu xisaarku bilowday saasay bil ku noqonaysa labada biloodna saasay ugawada qeybgalayaan faalladii ugu dambeysay uu ka saaray mualifku oo kooban uu ka saaray ghaswat alaxsaab waatan ina macrakata alaxsaabi dhammaantii macrakadii isbahaysiga ama huwantu lam takun maysan ahayn macrakata khasaa'ira dagaal khasaaro muusan ahayn oo lagu khasaaro oo dad dhintaan dad iyo duunyo iyo maali ay ku khasaa lagu dhinta maysan ahayn bal kaanad waxay ahayd macrakata acsaabin dagaal oo xagga maskaxda ayuu ahaa dagaal maskaxeed buu ahaa lam yajri ma dhicin fiiha dagaalka qitaalun mariirun dagaal qaadhan ma dhicin ilaa hase ahtee annaha kaanad waxay ahayd min axsam min axsam almacaariki dagaaladii ugu muhiimsanaa ee xaasimka ahaa ee waxgooyey xaasim waa decisive dagaalkii maaragtay waxgooyey ee dabadi wixii dagaalkaa ka dambeeyey weligeed muslimiinta laguma soo duulin inay iyagu duulaan maahan marka saasuu xaasim u ah weligood laguma soo duulin inay iyagu duulaan maahane min axsami almacaariki fi taariikhi lislaam taariikhda islaamka marka la eego dhan dhammaantii dagaalkii ugu muhiimsanaa ayuu ahaa tamakhadad waxaa ka dhalatay dagaalka isaga intay foolatay ka dhalatay can takhaadul mushrikiina mushrikiintii oo niyad jaba gebigooda weynba wa afaadad waxay faa'iidaysatay waxay arrintani dagaalkani wuxuu faa'iideeyey ana ayati quwatin quwad kasta oo min quwaati alcarabi carabta xoogagooda ka mid ihi laa tastatiicu inaysan awoodaynin isti'saala alquwati asagiira xooggan yar inay xididada u siibto allatii quwadaa yaroo tanmuu koraysa soo koraysa ee soo kobcaysa fi lmadiinati magaalada madiina koritaankana waxaa la yidhaha tirada oo badata kobcana waxaa la yidhaha tayada oo badata allatii tanmuu koraysa ee kobcaysa fi lmadiinati maxaa jira liana alcaraba carabtu lam takun maysan ahayn tastatiicu tii awoodda an taatiya inay la dimaad inay la timaaddo oy dagaal ula timaaddo bijamcin ciidan oo aqwa ka tira iyo kana xoog badan mimaa aatat bihi waxay la timid fi laxsaabi dagaalkii axsaab waxay la timid ciidan ka xoog badan lama iman karto kaana waxa weeyaan isagoo jabay ayuu laabtay walidaalika sidaa daraaddeed baa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam xiina markii ajla allaahu alla uu raray al axsaaba huwantii iyo isbahaysigii uu raray wuxuu yidhi alaana hadda maanta laga bilaabo naqsuuhum inagaa ku duulayna walaa yaqsuunaa naguma soo duulayaan naxnu annagaa nasiiru ilayhim u soconayna marka sidaas ayay khaswatulaxsaab guushaas ay ku dhammaatay inkasta oo kulligeedba ay ahayd xarbu acsaabin maaragtay ciidankii ugu weynaa ee abid carabi ay isu keentana xilligaa iyada ah ay halkaa isugu keenaan wallahu subxaana wa tacala aclam